xaalada magaalada albureer waa de magaalo hadda la qabtay oo kooxdii cadowga laga saaray ka carareen shacabkina ay ka kaxaysteen oo ay afduubteen inta badan marka waa iska faaruq de magaalo faaruq oo dee jabanooda nimanku ay muddo ay haysteen guryaha qaar markay hadda ka tegayeen ay derbiyadii iyo waxay jejebiyeen oo ay ka muuqato waayo dhibaato dad intee leeg baa ayaa ku hadhay magaalada wax yar wax yaroo farakuteysa waxaas wax waxa la tiro la sheegay ma dhan maya ma soo tirseen dadka ku hadhay intay leeg yihiin mise waa cidba kuma hadhin maya maya maya dad yaraa ku hadhay oo oo oo magaaladaas sida shirkadaha isgaasiinta iyo isbitaalka iyo meelo lamid aho noocaasa isbitaal qolaha shacabka ay leeyihiin waxaasa wax yaroo aan uga jeejeedayni waxaas iskuma mashquulin marka ke waa ognahay dadka meesha ay jiraan iyo cadowga halku u wateen ognahay marka iskuma mashquulin af afarta xaboo joogta meesha xaggee bay u wateen xaggey joogaan adeerow tuulooyin magaalada ka baxsanay u wateen iyagiina ku heestaan weli oo waa u afduuban yihiin marka ma rabo inaan ka hor dhaco meelaha ay dadka ku heestaan waa aqaanaa inaan ugu tagaan rabaa oo aanan kasii hor dhicin oo aanan iska sheegin waaya marka intaad ku soo socoteen ceelbuur maxaad la kulanteen dhexda markaad soo socoteen bal iiga sheekee waayo aragnimadii iyo wixi aad la kulanteen wallaahi waxaan filay inaan la kulanay dagaalaan la kulanay oo isku oo dagaal weeraro oo maaragtay lagu qaadguuyoy waana jiirnay waxaa haddana maaragtay ay nagu daya qaraxyo wadadu gebigeedba miinay ay ku safeen oo maaragtay qaraxyadaasaa ka buuxay haddana baabuur qaraxa oo kale ay nagu dayeen qaarna markii ay arkeen inaan fashilinayno aan ka meel naga foko tooganayny ay dib ulalaabteen qaarna waa isku keena da inuu isku keena qarxiyo banaankaasa lagu qarxiya laakiin waa la waa gartay marka gacan ku-haynta magaalada ma adkaysateen sababtoo ah dee sidaad sheegtay shabaab tuulooyinka u dhow inay joogaan bay u badan tahay maya annago hadda awoodii aan maaragtay in walba kusoo gaarnay magaalada oo aan ku qabano cadow ka saarnay awoodii aan ku joognaa marka waxa noo dhiman waa hadda kabacdi un inaan hawlgal ku samayno meelaha ay jiraan waa garta hawlgalladii weli ma bilowdeen maya maya maya maana bilaabin hawlgallaan ku baacsanayno oo kale maana bilaabin weli waxaan ku jiraa maaragtay istaraatiijiyadihii kalean maan samaynayna oo magaalada ay ku deganaa laheyd shacabka ay kula soo laabo lahay haddii shacabku meesha ay ku heestaan loo tago laga ceyriyo iyaga ay shacabku dib usoo laabtaa iyo waxyaabahaasa ku aan mashquul ku ahayd waa garta waad maqashay caws weyne waxaa ka dhacay ciidanku saas oo kale way qabteen shabaab baa soo weeraray dhimasho iyo khasaare badan baa ka dhacay maxaad nagu biirin kartaa arrintaa iyo idinkastay idiin saamaynayso maya maya annaga wax saameyna naguma le annaga olba dee waa ogeyn in shabaab inay dirirayaan waa ogeyn nimankaasna hadda way la dirireen awalna marka hore meesha way ka qabteen haddana weeraray ku dayeen waa dirir waa dhacday khasaarana waa imaanayaa laakiin haddana aakirkii iyagii meesha ka huleen ma laga yaabaa cabsida ma idinku jirtaa inay idinkana idi soo weeraraan maya cabsi cabsi naguma jirto laakiin inay nasoo weerarayaan iyadana wa waa ka filanaynaa diyaarana u nahay annaguna inaan weeraro diyaara u nahay labada iyaduba waa qoladii lahormartaa waxaana rajaynaya inaan lahormari doono anigu waa gartay laakiin dee weeraradan shabaabka mase gawaay galcad budbud caws weyne meelo kale khasaare fara badan baa ka dhacay marka maxaa waaye aragnimo kuwaad ka barateen kuwaas oo aad u adeegsanaysaan si aad isaga difaacdaan
anagu hadda waxyaabahaas oo dhan anagu og anaguna qaabka aan ku soconay wax badan inaan ka bedelanaha aaminsanahay raggaasna oo ragay ahaayeen iyo ciidamaahu aada u tababaran iyo waxbaa jirin kolley dee siday ka noqotay oo maaragtay laakiin anaguna ku talagal baan leenahay waana soconaa sanaajilada sare oo qabiirada oo qabiirada waa kamid yihiin ragga oday horeo soo daalay oo sargaal hore ahaanahayo waa waa maaragtay wax badan aan ku kordhinaya